alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak clى nabiyina muxamed wclى آlih وaصxaabihi أجmaciin raximah اllah wujubu qira'ati اlfaatixati fi kuli rakca wujubu qiraa'ati اlfaatixa faatixada akhrinteeda waajibnimadeed fii kuli rakcatin ragco kasta la akhriyo faatixada waqad amara salى اllahu عalayhi waslm almusii'a salaatahu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray midka salaadiisa xumeeyey biqiraa'ati alfaatixati faatixada akhrinteeda ayuu amray fii kulli ragcatin ragco kasta inuu akhriyo xaysu qaala lahu markuu ku yidhi bacda an amarahu markuu amray biqiraa'atiha akhrinteeda fi rakcati aluulaa ragcada hore wuxuu ku yidhi huma afcal daalika sidaas samay fii salaatika kullihaa salaadaada dhammaanteed sidaas sameey nabiga sala allahu caleyhi wasalama markuu amray ninkii salaadiisa xumeeyey biqiraa'ati alfaatixa marka hore wuxuu u tusaaleeyey ama uu u sharxay waxay ahayd ragcada koowaad wuxuu yidhi qiblada qaabil takbiirso oo allaahu akbar dheh kadib waxaad akhrisaa bifaatixati alkitaab markii uu u sharaxayo halkii ragco tusaaleynteeda iyo sharaxeeda u dhameeyey ayuu yidhi uma afcal daalika sidaas sameey fii salaatika kulliha salaadaheeda salaadahaga dhammaantood sidaas sameey sida samey la leeyahana maxaa ka mid ah fii salaatika kulliha waxaa ka mid ah qiraa'atu alfaatixa ragco walba akhri faatixada faatixada in la akhriyo waa ruknun min arkaani asalaa wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku jirta fii kulli ragcatin ragco walba sidaas samey bedelka fii salaatika kulliha riwaayad kale waxay ahayd uma afcal daalika fii kulli rakcatin ragco walba sidaas samey wa kaana sala allahu calayhi wasalama yusmicuhum alaayata nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid aayadda maqashiiya axyaanan mararka qaar wa kaanuu waxay ahaayeen yasmacuuna kuwa maqla minhu ay min annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga xaggii waxay ka maqli jireen annaqmata annaqma waa alkalaamu alkhafiy waa hadal qarsoon wey waxay nebiga ka maqli jireen annaqmata hadal hooseeya oo si hoose loo leeyahay bisabbixisma rabbika alaclaa waxay ka maqlayeen asoo si hoose u akhrinaya bisabbixisma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu lghaashiya ilan mararka qaar waa maqashiin jiray bisawtin wuxuuna ku maqashiinaya waa bikalaamin khafiy cod kor loo qaadaya ma ahan laakiin waa cod soo gaargaaraya ayaga waa hadal hooseeya laakiin ay maqlayaan wa kaana axyaanan mararka qaarna yaqra'u wuxuu akhrin jiray biwasamaa'i daati alburuuj wa biwasamaa'i waataariq wa naxwihimaa iyo wixii la mid ah min asuwari oo suurada ah mararka qaarna suuradahaasuu akhrin jiray wa axyaanan mararka qaarna yaqra'u wuxuu akhrin jiray biwalleyli idaa yakshaa wa naxwiha iyo wixii la mid a markii la tusaaleynayo suuraduu akhrin jiray waxaa dareemaysaa inay kala duwan yihiin suuradaha nebiga uu akhrin jiray caleyhi salaatu wasalaam min xaysu tuul walqisar qaar dhaadheer iyo qaar gaagaaban iyo kuwa dhexdhexaada intaba waa iskugu jiraan laakiin fi lqaalib duhurka waxaa badnayd inuu dheereeyo khaasatan labada ragcee ugu horeysa salaatu lcasri salaada saddexaad waa salaatu lcasri wa kaana rasuulu llahi sal ly slam yaqra'u wuxuu akhrin jiray fi luulayeyni labada ragce hore bifaatixati alkitaabi wa suuratayni iyo laba suuradood wa yudawilu wuuna dheerayn jiray fi luulaa midda hore maa laa yudawilu wuxuusan dheerayn jirin fi thaaniyati midda labaad wa kaanuu yadunnuuna waxayna u malaynayeen annahu yuriidu bidaalika inuu arrinkaa ula jeedo an yudrika annaasu dadku inay soo haleelaan alragcata ragcad inay soo haleelaan maxaa yeele midda koowaad dheeraynta uu dheeraynayo waxay ayagu ka fahmi jireen inay tahay inuu nebigu la sugayo calayhi salaatu wasalaam dadka laga yaabo inay soo daahaan dartood inuu dheeraynayay dheeraynta casirka iyo intuu akhrin jiray nebiga sala allahu caleyhi wasalam ee hadda sheikha halkan uu ku sheegayo waxay ku jirta xadiidkii shalay aan akhrina xadiid abi saciid alkhudri radi allahu canhu ee ku jira fii saxiixi muslim wa kaana yaqra'u wuxuu akhrin jiray fii kullin minhumaa mid walboo labada ragcee casarka ka mida qadra khamsa khamsa casharata aaya shan iyo toban aayadood qadarkood ayuu akhrin jiray qadra nisfu maa yaqra'u fii kullin min arakcatayni fi du- fi duhri qadra nisfu maa yaqra'u qadarka nuska wuxuu akhrin jiray fii kullin mid walba min arakcatayni aluulayeyn oo ka mida labada ragcee hore fi duhri salaada duhur qadar u dhigmata ayuu akhrin jiray yacnii duhurkii wixii la akhrinayo nuskood duhurkii waxay ahayd soddon aayadood soo ma ahayn tani waa khamsata cashara aaya wa kaana yajcalu ragcatayni alakhiiratayn wuxuuna ka dhigi jiray labada ragcee dambe aqsara min aluulayeyn mid ka gaaban labada hore qadra nisfihimaa qadarka nuskood ayuu akhrin jiray haddii labada hore la akhrin jiray qadar la eg shan iyo toban aayadood labada dambe nuskood ayaa la akhrinayaa wa kaana yaqra'u fiihimaa labada ragca dhexdoodna wuxuu akhrin jiray bifaatixati lkitaabi faatixati lkitaab ayuu akhrin jiray labada dambe wey wa kaana yusmicuhum alaayata aayadda ayuuna maqashiinaya axyaanan mararka qaar haddii bifaatixati lkitaab labada dambe la akhriyo faatixat lkitaab waa nisfa khamsata cashar shan iyo toban barkeed waa faatixat lkitaab ayadaa toddoba aayadooda suurat alfaatixa waa toddoba aayadood wa kaana yusmicuhum alaayata aayadda ayuu maqashiinaya axyaanan mararka qaar wa yaqra'u bisuwari wuxuuna akhrinayay buu yidhi suuradaha allatii taasoo dakarnaa aan sheegnay fii salaati duhri salaada duhur mararka qaar waaye axyaanan salaatu lmaqrib salaada maqrib wa kaana sala allahu calayhi wasalama yaqra'u fiiha maqribka dhexdii nebigu wuxuu akhrin jiray axyaanan mararka qaar biqisaari lmufasal mufasalka kuwooda gaaggaaban ayuu akhrin jiray suuradaha gaaggaaban ee mufasalka xataa innahum kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu idaa sallow macahu hadday nebiga la tukadaan wasallama bihim uu la salaamo nooqsado insarafa axaduhum axadkood waa gadoomi jiray wa innahu la yubsiru asigoo arkaya mawaaqica nablihi fallaartiisu meelaha ay ku dhacday waa u jeedayay oo waa u muuqanaysa iftiinka jira awgeed macnaha waqhti fiican uu ka bixi jira maqribka wa qara'a wuxuu akhriyay fii safarin safar dhexdii biwatiini wazaytuun laakiin cilladu waa maxay waa safar fi rakcati thaaniya ragcada labaad ayuu akhriyey wa kaana axyaanan mararka qaarna yaqra'u wuxuu akhrin jiray bitiwaali lmufasal mufasalka kuwiisa dhaadheer tiwaali lmufasal waa la yaqaan hore usoo marnay almufasal iyo qeybaha uu u qeybsamo wa kaana axyaanan yaqra'u mararka qaar wuxuu akhrin jiray bitiwaali lmufasali wa awsaatihi iyo suuradaha dhexe ee mufasalka fa kaana taaratan yaqra'u mararka qaar wuxuu akhrin jiray ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaah wa taaratan mararka qaarna bituur wa taaratan mararka qaarna bilmursalaat qara'a biha ay bilmursalaat mursalaad wuxuu akhriyey fii aakhiri salaatin sallaaha sala allahu calayhi wasalam salaadii ugu dambeysay oo nebiga tukaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyey bilmursalaat wa kaana axyaanan mararka qaarna yaqra'u wuxuu akhrin jiray bituula tuulayeyn labada suuradood ee ugu dhaadheer ayuu akhrin jiray bituuli tuulayeyn waa biatwali suuratayn tawiilatayn saas weye sheekhu raximah ullah fi tacliiq ay biatwali suuratayni tawiilatayn labada suurada dhaadheer midda ugu dheer ayuu akhrin jiray wa tuula ta'niisu atwal tuula waa mu'anas atwal watuulayayni tahniyatu tuula tuulayaynna waa tahniyatu tuula wahumaa labadaas suuradoodna al acraafu waa acraaf itifaaqan waalancaamu cala alarjax kama fii fatxi ilbaari labadaas suuradood ee la leeyahay laba suuradood ee dhaadheer midda u dheer ayuu nebigu akhriyey maqribka calayhi salaatu wasalaam waa suurat alancaam cala araajix iyo suurat alacraaf itifaaqan culimmada qaara waxay ka dhigayaan suurat alanfaal maca tawba inay midda labaad tahay khilaafaa marka ka jira laakiin sida raajixa waa ancaam iyo acraaf labadooda labada dhaadheer midda dheer waa acraaf midaasuu nebigu sala allahu alay slam aqriyey fi lmaqrib wa kaana axyaanan yaqra'u mararka qaarna wuxuu aqrin jiray bituula tuulayeyn labada suurada dhaadheer midooda dheer alacraaf fi ragcatayni labada ragco laakiin waa suurat alacraaf oo dha kaamil oo dhammaystiran wuu bilaabaya waana dhammaynaya caleyhi salaatu wasalaam wuxuuna u qaybinaya suuradda labada ragcadood ragcada koowaad iyo ragcada labaad ayuu wuxuu ku akhrinayay suurat alacraaf bikaamiliha waa fi lmaqrib wa taaratan mararka qaarna bilanfaali anfaal ayuu akhriyay maqribka fi ragcatayni waa suurat lanfaal oo dhammaystiran labada ragco ayuu u qeybiyey calayhi salaatu wasalaam laa shaka suurat alacraaf waa dheer tahay laakiin nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa ku tukaday fi lmaqrib waana qeybiyey oo wuxuu u qeybiyey labada ragcadood suurat lanfaal sidoo kale nebiga sala allahu alay wasalam waa ku tukaday fi lmaqrib idan maqribka markii suuradahan la akhrinayo waa dhaadheer yahay yacni waa la dheereeyey salaatu lmaqrib taa waxay ku tusinaysaa markii la leeyahay salaatu lmaqrib waa la khafiifinaya mar walba maaha laakiin maxaa laga hadlayaa waa qaalibka qaalibka waxay ku jirtaa salaaduhu nebigu gaabin jiray sala allahu calayhi wasalam laakiin bacd alaxyaan waa dheereen jiray sida hadda axaadiidani ay tusinayaan in mararka qaar la dheereeyana waa sunnadii nebiga sala allahu caleyh wasalam in la gaabiyo sida badanna waa sunnadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam labada waa mashruuc dheerayntaas nebiga dheeraynaya fi lmaqrib ee uu akhrinayo suurat alacraaf asoo sidaa ku dujinaya ayuu haddana wuxuu yidhi fa ayukum ama annaasa falyukhafif midkiina dadka dujiya ha khafiifiya salaada fa ayukum ama annaasa falyukhafif idan see loo jamcinayaa ficilkiisa sala allahu calayhi wasalam oo salaadaha qaar dheeraynaya iyo qowlkiisa ah falyukhafif ha khafiifiyo waxaa la leeyahay qowlkiisa waxaa sharaxaya ficilkiisa caleyhi salaatu wasalaam sida uu nabiga u dujiyey ayaa mar walbana takfiifka ah takfiifka waa siduu rasuulku sameeyey caleyhi salaatu wasalaam ee ma aha say dadku jecel yihiin dadka haddii ra'yigooda iyo taladooda la raacayo diinba ma taagnaadeen qof walba ra'yuu leeyahay qof walba ra'yuu leeyahay qof walbana waxbuu jeclaan lahaa iyo qaab ayuu jeclaan lahaa in salaadaha loo tukado wasamaa'i daati lburuuj iyo wasamaa'i wataariq waa suurado gaagaaban haddana maca daalika dadka qaar waa ku dheertaa agtooda markii la akhrinayo wuxuu arkaa ninka akhriyay inuu salaada dheereeyey dadka qaaraaba tuma'niinada iyo xasilidda salaada lagu xasilaya waxayba u yaqaanaan dheerayn wuxuu rabaa in la boobsiiyo oo sida digaaggu u kubiyo markii raashin loo daadiyo oo kale salaada loo tukado haddii kale waa dheerayday markii sujuudda dhulka la dhigayo sida qof madaxa la wejiga laga qaniinoo kale inaad soo boodo isla markii haddana ku noqoto haddana boodo waaba wareer madaxa ku xanuunaya haddaad saasaa u tukanaya aad tiraado laakiin dadka qaar salaadoodaa sidaasa haddaad sidaas wax yar ka dheerayso tuma'niino iyo xasilooni la timaadana wuxuu leeyahay salaada waa la dheereeyey dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay iska jeclaan lahaayeen in suurado dhaadheer la iska akhriyo oo uu iska dhagaysto qur-aanka ama uu jecel yahay in uu iska dheereeyo qur-aanka maadaama uu yaqaan u macaansanayo laakiin macaansigiisana u noqon mayso arrintan arrintan sharciga u noqonaysaa salaadihii nebigu khafiifin jiray calai slat slam waa la khafiifinaya takhfiifka sidiisana wuxuu u noqonayaa sharciga sida uu sheegay sheikhul islam ibn taymiya ma aha un wax u noqonaya dadka ra'yigooda waxaa loo celinaya ila sharci rasuulka yidhi falyukhafif haddana salaadaha suuradahanoo kale u mararka qaar akhrinayay asoo imaam ah dadka duujinaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam fii salaati alfajri waxaan soo marnay mararka qaar inuu akhrinayay maa beyna sittiin ila almia aayaadka lixdan ilaa boqol aayadood inuu nabigu akhrin jiray caleyhi salaatu wasalaam fii salaati alfajri mararka qaarna waa gaabi jireen oo intaa waa ka yareyn jireen maqribka marka mar asoo musaafir wuxuu akhriyey watiin watiin aaday u gaaban tahay waa min qisaari lmufasal marna wuxuu akhriyey watuur waa min tiwaali lmufasal mar wuxuu akhriyey walmursalaat walmursalaat maxay ka mid tahay min tiwaali lmufasal mar wuxuu akhriyey alacraaf alacraafna waxay ka mid tahay asabcu tiwaal toddobada suuradood ee qur-aanka ugu dhaadheer mar wuxuu akhriya anfaal waa dareemi kartay marka farqiga udhexeeya suuradahaasi iyo siday u kala duwan yihiin markii la akhrinayo xagga dhirirka iyo gaabnaanta laakiin maxaa haaliba fi lmaqrib ahlucilmigu waxay dhahaan fi lmaqrib waxaa haaliba altakfiif saasaa badnayd inuu nebigu sameeyo sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin